إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dagaal ka dhan ah ciidamada dowladda federaalk iyo mooryaanta macuusleyda ayaa maanta ka dhacay duleedka deegaanka tardo ee gobolka hiiraan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin iyo kuwa jubbaland ayaa maanta ku dagaalamay deegaan hoostaga magaalada kismaayo askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa dhimashadii dhaawaca ku noqdeen dagaal ka dhacay degmada kaxda ee magaalada muqdisho qaar ka mid a madaxda hormuudka u ah dagaalka ka dhanka walaayaadka islaamiga ah ayaa muujiyey inaanay rajo ka qabin in ay awood yeelata dowladda federaalka ah iyagoo dhaliilana u jeediyey dowladdiina ayaa waxaa loo qabtay ganacsatada ku dhaqan degmada saakow ee walaayada jubbooyinka waxaa la baahiyey dardaaran uu ka tegay amiirkii inqamaasiintii weerar ku qaaday hotel tawakal ee magaalada kismaayo intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba asigoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dagaal ka dhana ciidamada dowladda federaalka ah iyo mooryaanta macuusley ayaa ka dhacay duleedka deegaanka tardo ee gobolka hiiraan dagaalka ugu yaraantii afar jeer dhacay ayaa mar waliba waxaa lagu jebinayay ciidamada dowladda federaalka ah aakhirkii ciidamada dagaalku uu qabsaday ayaa waxay u careen gudaha deegaanka tardo ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa weerarkan qorsheeyey khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh ayaa waxa ay gaareen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa macuusleyda inkasta oo tirakoob rasmi ah ilaa yemanka aynaan helin ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin iyo kuwa jubbaland ayaa maanta ku dagaalamay deegaan hoostaga magaalada kismaayo dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay fariisin ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin buundada daariq ee duleedka magaalada kismaayo ugu yaraantii hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa waxaa la xaqiijiyey in halkaa uu ku dhaawacmay waxaa suuragal in khasaaro intaa uu ka badan yahay ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan duleedka magaalada kismaayo ee magaalada ilaalinaya ayaa marar kala duwan waxay la kulmeen weerare kaga yimid dhanka xarakada shabaabulmujaahidiin iyadoo askar looga laayay kuwana looga dhaawacay geesta kale askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimashaya dhaawac waxay ku noqdeen dagaal ka dhacay degmada kaxda ee magaalada muqdisho weerar xalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay ku qaadeen xaafad hoos tagta degmada kaxda ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraantii hal askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka halka mid kalena la dhaawacay madaxda hormuudka u ah dagaalka ka dhanka ah walaayaadka islaamiga ee qaarkood ayaa waxay muujiyeen inaanay rajo ka qabin in awood ay yeelato dowladda federaalka ah iyagoo dhaliilana u jeediyey cali jayto cusmaan oo ah guddoomiyaha gobolka hiiraan xildhibaan cabdulaahi sambaloolshe iyo xildhibaan jacfar ayaa iyagoo ku sugan deegaanka goobo ee ku yaala waqooyiga magaalada maxaase ee gobolka hiiraan lana hadlayay kooxo maleeshiyaad oo laisu soo aruuriyey waxaay muujiyeen rajxumada ay ka qabaan dhanka dowladda federaalka ah cali jayte ayaa sheegay in aanu filaynin in weligeed ay awood yeelato dowladda federaalka amaba ay tabaraysato oo guud ahaan dalka ay wada gaarto
qolada ku riyoonaysa dowlad soomaaliyeed inta muqdisho ka soo dhaqaajiso oy dhulka seefgarayso oy oodharkii kala dambaysa soo celiso or cumrigeenu inu gaarayaa ma caddaba ma dhacaysaba inaan gaarno da'deedu ma gaari karto wuxuu intaa ku darin dagaalada ka dhanka xarakada shabaabulmujaahidiin oo asigu midku hormuudka u yahay uu ka mid yahay ay yihiin kuwo aan qorsho lahayn wuxuu sheegay in aan dagaal laablakac lagu wadi karin
fiiri wax intaan la suubin boolisigoodaa la dhisaa waxaan dhaliil weyn ka qabaa inaan boolisi jirinba emoshinaal ma lagu wadi karo dagaal maalinba marxaladii kaa hor timaada ma lagu wadi karo taliyo hore ee sirdoonka dowladda federaalka iminkana xildhibaan isu qabanqaabinaya dagaalo oga cusub cabdulaahi maxamed cali sanbaroolishe ayaa sheegaya in dhibaatadii ay ku qabi jireen ciidamada shisheeye ee dalka jooga oo kale iminka ay ku qabaan dowladda federaalka waxa uu sheegay inay ka tuugaan in dagaalka ay la gasho laakiin ay sii dibuguryeynayso
dowladdii soomaaliyeed sidii gaaladii amisom ama maraykana tuuge war meeshaan cadowjoog kaale ila soo gal msugbal ciidankan abeelo lama yeeli karo xildhibaan maxamed abuukar jacfar oo ahaa mooryaan hore kadibna xilal kala duwan oo guddoomiyaal degmo ay ugu muhiimsanaayeen ka qabtay dowladda federaalka ah ayaa waxuu isaguna geestiisa sheegaya inaan isku dhaba ku socon iyaga iyo dowladda federaalka ah
dowladda wax weyn ka sheegi mayno laakiin aylalahada inaan sheegna adana meesha ku jirtaa ciidamada waxbaan qorsheyhaynaa ay waxay la fadhiyaan gaashaandhigga iyo xamar haddii la qorsheyna waxaa loo qorsheeyaa meesha dagaaladu ka socdaan qof xoogaalka oo joogta oo cadowgu meeshuu joogo iyo kale og iyo meesha ugu daran iyo meesha in laga qabta rabta deegaana ka tirsan bariga hiiraan waxaa ka dhacay dagaallo askar badan looga laayay maryaanta macuusleyda iyo ciidamada dowladda federaalka ee xubnahan iminka hadlaya qaarkood ay hormood u yihiin inkasta oo ay culays badan dareemayaan haddana waa kuwo weli sheegaya inay ka go-an tahay inay dagaalka sii wadaan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa iyaduna geesteeda si feejigan waxay ugu jirtaa dagaalka iyadoo ciidan ahaan u diyaarsan islamarkaana si miisaan lagu qooraansanaysa ficilada iyo damaca kuwa ay iska soo horjeedaan dowladdiina ayaa waxaa loo qabtay ganacsatada ku dhaqan degmada saakow ee walaadi jubbooyinka maxamed mudde axmed abuu muslim ayaa warkan faahfaahinaya
dowladani ayaa soconaysay muddo toddobaad ah waxaana loo soo gabagabeeyey ganacsatada kala duwan ee degmada saakow wilaayada islaamiga jubbooyinka ganacsatadan dowladda loo qabtay ayay tiradoodu ahayd boqol iyo konton qof oo ka mid ah ganacsatada ku dhaqan degmada saakow dowladani oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada degmada saakow inta ay soconaysay dowladda ayayna ku qaateen duruus muhiim ah ugu horeen waxgaradkii munaasabadda lagu casuumay ayaa kelimad dardaaran ah u jeediyey dadkii ka faa'iidaystay dowladda waxaan rajaynayaa dowladdan insha allahu tacaala dadna way ka faa'iidayaan dadna way ku khasaarayaan labadaa mid leh wey qof waa ka faa'iidaya qofkii ilaahay dartiis ay ka tahay socodkeedaas iyo inuu faa'iidaysto wuu ka faa'iidayaa qofkii laakiin shay kale u arko ama in la qahraayo ama la qasbaayo u arko wuu ku khasaarayaa khasaaradaasna markaa adduunyo iyo aakhiro labadaba wuu ku soo baxayaa marka insha allahu tacaala waxaa la qaatay diintii dhammaanteed waxay ku ansaxaysay wax ay ku buraysay tawxiidku ugu horreeyo haddii ilaah kuuran shuruudiisi nawaaqidkii intii oo dhan baan soo barannay sidoo kale waxaa munaasabadda xiritaanka ka warramay ugaasbiyey oo ganacsatada ku booriyey in ay labalaabaan ganacsigooda iyo waxbarashada marka ilaahay ha laga cabsado ganacsigiina waad ku barakoobaya haddaad ilahay tala saartaan oo aamintaan ood ribada iska ilaalisaan ood si fiican u ganacsataan ood ummadda xiriirisaan maanta xilliga lagu jiro dad badan oo ehelkiina oo dhibaataysan ayaa jiro inaad u gargaartaan waa rabaa nin waliba waxaad ogaataa ehelkaagoo dhibaataysan inaadna barisi baasto cuntid dad islaama walaalahan ay taas lafteedin waa ma fiicno idin waa idinkaga digaya waxaa kaloo munaasabadda xiritaanka dowladda isagana kelimad ka soo jeediyey nabadoon cabdulaahi ansaari oo ka mid ahaa odayaashii lagu casuumay dowladda taas waa dagaalka ay gaalada nagu waddo iyo qorshaha ay rabto weligeed inaanan gacanteeda ka bixin rag badan oo waaweyn oo barofesoorro sheeganhaya waxay qabaan haddii gaalada laga baraaqaato barqa in la baaba'ayo oo gaajo loo baaba'ayo la babaqtinayo war qaaliqii koonkan abuuray aaweynkaaraha kugu dhacday muxuu hayaa rabbi subxaana wa tacaala gaalkan ma roob mamiru soo bixin kara hal xabo masaga ayaa dhulkan ka beeri karo soo bixin kara hadduusan alla idmin ma jiro mar hadday saas tahay waxaan rabnaa inaan go'aan qaadanno go'aan baa la qaatay waan qaadanay go'aankii waan rabnaa ma aha waan qaadannay go'aankaan qaadanay waa midkaad saaka u fadhidaan ood intaas juhdi u bixiseen oo ganacsigiin intaad u soo xirteen inaad ilaahay kitaabkiisa tadbiiqisaan oo dabaqdaan aad u soo fadhiisateen li'anna un laydinkuma keenin dacwo ilaahay dartii aa laydinkugu yeeray taas marka waxaan rabnaa inaan ikhwatulcizaa madaxnaga inta kor u qaadno horta dad casiisiina aan noqonno oo sharaf leh horta inaan qiimo leenahay dadka inaan toosno ugu dambayn qaar ka mid ah ganacsatadii loo qabtay dowladda oo ka warbixinaya casharada ay ka faa'iideen dowladda anigo ka bilaabo magaagay kuna mid eh ganacsatada degmada saako ee maxamed quusow cali geeka mahanin gebagabaabtay dowro todoba ber hanin socoti isbuuc oo kale hanin socoti iyo geeg intan haninka gebagabaayay dowradaas oo waxa ka qaadani kutubo fara badan oo ku mid ah sida alwalaa walbaraa fi lislaam marka ee, waana mehnin qaban qaabiyey dowladaas maktab dacwatu bismillaahi raxmaan iraxiim aniga oo magacayga aw anis oo ka mid ah ganacsatada saakow waxaa noo soo dhammaaday dooro oo soconaysay muddo toddobaad ah dooradaas oo noo qabatay walaayada islaamiga saakow waxaana ku qaadannay kitaabo fara badan kitaabadaas waxaa ka mid ahaa alwalaa walbaraa in bare laga ahaada mushrikiinta maktabka dacwada ee degmada ayaa toddobaadkani gudihiisa dowro u soo gebagabeeyey saddex deegaan oo hoos imaanaya degmada tansaakow
waxaa la baahiyey dardaaran uu ka tegey amiirkii inqamaasiyiintii ee weerar ku qaaday hotel tawakal ee magaalada kismaayo maxamed daahir calasow ayaa warkan inoo haya toddoba-iyo labaatankii bishii rabiicul awal ee lasoo dhaafay weerar nafhuurnimo ah oo uu weheliyo howlgal xuqugal ah ayaa lagu qaaday hotel tawakal oo ku yaala magaalada kismaayo islamarkaana uu ka socday shir uu soo qabanqaabiyey maamulka jubbaland howlgalkaas ayaa qaatay shan iyo toban saacadood oo xiriir ah waxaana ka dhashay khasaare xooggan oo soo gaaray maamulka jubbaland idaacadda al andulus ee ku hadasha afka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay baahisay waraysi ay la yeelatay maxamed ibraahim shariif oo loo yaqaanay najmudiin islamarkaana ahaa amiirkii majmuucada inqimaasiyiinta ee galay hotel tawakal istishhaadiga oo ka dhashay beesha ashraaf ayaa ugu horrayn ka hadlay taariikhdiisa magacayga saddexaad waa maxamed ibraahim shariif magaca mujaahidiinta jabhada ee yaqaana waa najmudiin midka maktabkan laga yaqaanana waa naaji walaal camalkan waxaan ku soo biiray kun afar boqol afartan iyo labo bishii sideedaad ee shacbaan gobolka aan kasoo jeeda waa jubbooyinka gaar ahaan jubbada dhexe magaalada aan ku dhashtayna waa muwaarig oo hoos tagta jilib qabiilka aan ka dhashtay waa ashraaf isagoo sii hadlayay waxa uu sababeeyey waxa ku kalifay inuu bixiyo naftiisa nafteyda inaan bixiyo waxaa igu kalifay anigoo raadinaya allah raalli ahaanshihiisa oona ka dhabaynaya wixii aniga aan u soo dhaqaaqay oo xaafaddeen aan ugu soo tagay oo ah inaan diinta allah difaaca inaan ka rumeeya wixii aniga aan aaminsanahay oo aniga aan u soo baxay si aan u hel raalli ahaanshaha allah iyo derajooyinka sarreeyaan si aan u agdega deris aan u noqdo ee ambiyada iyo shuhadada iyo saalixiinta anigoo raadinay iyo dadkaas muslimiinta ah ee meel walba lagu dulminay inaan u aaro gabdhaha muslimiinta meel walba ay joogaan indho shareerkooda ay wataan raayadda tawxiidkana ay saro noqoto maxamed ibraahim shariif ayaa fariin u diray shisheeyaha dalka ku soo duulay gaalada waddankeena kusoo duushay waxaan u leeyahay horta waxa aa kusoo duusheen oo kusoo duusheen waa waddan muslimiin ah idinka waxaa tihin dad gaalo ah idinka ayaa wadamadeena kusoo duulay haddana khayraadkeena guranay carruurteena dilay oo haddana gaalaysiinay waxaan idin leeyahay haddaadan waddankan iskaga bixin waxaad ogaataa mar walba anagan inaan diyaar u nahay kulligeena haddaan fursad idinku helna meel walboo idinku aragna iyo meel walbood gashaan iyo dhulka meel walboo aad ka qodataan aad gashaanba inaan idinku soo galayna bartaas ay idinku burburinayna oo idinku laynayna waxaan idin leeyahay intayna idiin soo gaarin anagoo lugaheena ku socnay anagoo baabuuraheena wadana waxaan leeyahay waddanka iskaga baxa oo iskaga taga waxaad ogaataa mar walba anagana meel walba idinku aragna iyo qof walba idinka idin shaqaynaya inaan meel walba idinku beegsanayna aan idin dhaafaynin waxaa meel walba idinku aragna ayaan idinku laynayna oon idinku dilaynaa waxaan idin leenahay waddankeena iskaga baxa oo iskaga taga marna raalli idinkama noqonayna anaga inaad waddankeena joogdaan dad ka baxdaanna waa idinku soconaysa xabadda weli waan idinla dagaalamayna waxaan idin wadna waxaaway rabbigiina rumeeya idiin abuurtay ee saliibigan iyo gaalnimada kasoo dhexbaxa iyo shirkiga waay markan waxa uu milicsaday oo uu la hadlay muslimiinta walaalihii muslimiinta caalamka ku nool waxaan u leeyahay horta war ayaga u dan ah rabbigooda uu mar hore u sheegay oo ayaga u dan ah cizi iyo sharafna ay ku helayaan walaalihii muslimiinta waxaa u leeyahay horta rabbigiina ka cabsada waxaa qofkii allah ka cabsada waxaa jannada rabbi ayuu ku gaaraya jihaadkana rabbi ayaa idinku waajibiyey allah ayaa idin amray sida soonka iyo salaadaha aad u wada qaadateen waxaa jihaadka rabbi u qaata oo alla dartiisa naftiina u bixiya allahna ka cabsada waxaa dadka mujaahidiin oo jihaaday oo gaalada dagaalamay ku soo biira haddaad joogtiin sarahas dhaadheer iyo guryahaas qorqorxan ka soo hijrooda oo waxaa alla wuxuu idinkugu bedela wax idinkaga khayr badan oo janno iyo nicmo ah allihiina ka cabsada qaybaha dambe waraysiga mujaahidiinta la sabartamaya cadowgooda soo duulay ayuu la hadlay walaalihii mujaahidiinta cadow hortaan waxaan u leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu waataquu allaha lacalakum tuflixuun sabra oo alla dartiisa u sabra waxa aad doonaysaan waa janno iyo raalli ahaasha allah cadowga allahna la sabartama asiga buu dhabar adeegaya oo waddamadaas iyo meelahaas ayuu ka soo tagay dabakhyidiis iyo waxa asigoo arkay ayuu ka soo tagay waxa uu ku soo duulay waa dadkiina iyo diintiina wuxuuna doonaya inuu dulaysta dadkeena iyo dalkeena oo khayraadkan ka gurta waxaan leeyahay cadowgaas la sawartama alla dartiisna u jilib xirnaada allahna ka cabsada waad liibaanaysaan insha allah waxaan leeyahay sabr qur-aanka rabbina ku dadaala akhrintiisa iyo adkaaraadka hala laasim meel walba aad degaysaan marka xaafadda aad ka safraysaan baabuurka markaad koraysaan marka aad soo wada noqonaysaan cilmiga sharcigana ku dadaala qur-aanka tafsiirkiisana hala barta kitaab qur-aanka akhrintiisana halagu dadaala kheyr walba asigaa furo u ah waxaa baryada allahna badiya allana weydiista inuu idiin sugo si kastaba ha ahaatee mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland iyo maamulka hotel tawakal ayaa sheegay in khasaaro xoogan oo isugu jiray naf iyo mid hantiyadeed uu sababay weerarkii qorshaysnaa oo ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ay ku ekeeyeen hotel tawakal oo ka mid ah hoteelada kismaayo ee hoyga u ah mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan maamulka jubbaland warka wareegaysaa idin kala socotiin idaacadda islaamiga halfurqaan duurnimadan waa inaga intaa